idaacadda warsan aada iyo aadaan ugu tahniyeynaa maadaama ay jeceshahay shacabkeeda koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed in ay ka xaqirtirto siyaasadda soomaaliya iyo siyaasadda koonfur galbeed sida ay maanta u dhisan tahay ama qaab socodka ama geediga ee maanta aan hiigsanayno hamigeena siyaasadeed aada iyo aadaan ugu mahad celineynaa idaacadda warsan iyo gaasimaheeda iyo shaqaalaheeda mahad celin kadibna kolley waxaan sugayaa wariyaha wax alla wixii su-aale ah iyo waxa anaga qabno sida anaga hadli lahayn insha allah haduu ilaha idmo
mudane xildhibaane waxaad si guud uga warantaa xaaladda siyaasadeed ee maanta ay ku sugan tahay koonfur galbeed soomaaliya
aada iyo aadaan kugu mahad celinaya wariye su-aashaas waa su-aal aada iyo aada xasaasi u ah shacabkana in ay maqlaan ay aada faa-iido ugu tahay horta xaaladda siyaasadeed soomaaliya khaasatan haddaan ka hadalno hadda doorashada bisha sideedeeda dhacaysa hadduu ilaha idmo midda koonfur galbeed haddaan kaala hadlo waa mid aada iyo aada macnaha u leh maanta si qaabka siyaasadeed ay u socoto waa mid annaga kulley aada aan ugu riyaaqayno laakiin dad walaalaheenno ah oo xildhibaano adig kooban ayaa waxyaalo badan isla dhex marayo shacabkana marka dhagahoodii hadday maqlaan waxay u qaadanayaan xildhibaanadii oo idil marka waa inaan caddaynaa annaga haddaan nahay xildhibaanada koonfur galbeed waxyaalaha qaarkood in aan isla qabin laakiin fikirka xildhibaanka wuu dhiiban karaa dhina sii u adli karaa marka annaga dadkii waxaan nahay xildhibaanadii koonfur galbeed u dhaartay dowladda hadday wax qalad u yimaado annaga xaqaan u leenahay in aan toosino dowladda wax noola dhiso noola ilmana waa taas maalintii aan aniga aan dowladdayda toosinayay haddii la arko mucaarid inaan ahay waa arrin aada u qaldan maalinta dowladdayda aan difaacayan in la arko nin dhinac ah waa arrin qaldan maalinna waa siyaasad maalinna waa siyaasad waa adiga habeenii maalin isma laha marka siyaasad waa in laisla fahmaa laisla bartaa marka taa ay siyaasaddeena meel xasaasi ay maraysaa hadeertaa mudane xildhibaane waxaa jiro warsuuqeed aada u tiro badan oo isa soo taraya maalinba maalinta ka dambaysa kaasoo salka ku hayo xildhibaano fadhi ku yeeshay magaalada muqdisho oo sheegay in ay wadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed masar shariif xasan sheekh aadan ogaalka ma ka warqabtaa xildhibaanadaas iyo tiradooda intay leeg tahay wallaahi horta tiro wax la sheego maba ahaba ilan anigii xildhibaan koonfur galbeedaan ahay warba kama hayo laakiin xaqiiqda markaan kaala hadla sida waaqiciga ah shida sharciga ama dastuurka ama xeerhoosaadkeena uu dhigayo ereyga mooshin la leeyahay waa in uu sharciyeysan yahay qodobaysan yahay uunan meel abbaarayo soomaaliya marka laga hadlo gobolka banaadir kama tirsano koonfur galbeed koonfur galbeed waxay ka bilaabataa shabeellaha hoose baayo iyo bakool muqdisho ma aha meesha lagu keenay marka su-aashaas wariya adaan kugu celinayaa mama koonfur galbeeda mise gobolka banaadir ay ka yeertay arigaas oo xildhibaanada koonfur galbeed waxay ka keeneen mooshin madaxweynaha laleeyahay ma shabeellaha hoose ay ka yireen ma baayo ay ka yireen ma bakool ay ka yireen intay aheetaa aniga kolleyba dhegahayga ma maqlin taas
haddii aan horey usii soconno baarlamaankan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muddada uu dhisan yahay ilaa hadda ma jiraan shuruuc ay idiin keeneen golaha wasiirada oo aad intaad wax ka tiraahdeen kadibna aad u gudbiseen ama aad dib ugu celiseen ama aad ansixiseen
ilaa waktiga aan dhisnayn ilaa ay hadeer tahan dowladda koonfur galbeed arrimaha qeybta siyaasadda waxaa anaga annaga waxaa nahay sharci dejinta sharci fulinta waxay noo keeneen dhowr qodob oon ansixinay wasaaradda garsoorka way keensatay garsoorkia la dhisay wasaaradda ugu horreysay noo keentay tii garsoorkay ahayd waan ansixinay maaliyaddiyaa ku xigtay waan ansixinay wasaaradda qorsheyntaa ku xigtay waan ansixinay marka aada iyo aad aan ula shaqaynay dowladda wax badanna way noo keentay waana u ansixinay shaqadana si fiicanay u socotaa midda markaa hadda aan kugu soo celinayo su-aasha aada idhaafisay mooshinkay oo laga keenay ay sheeganayeen nimanka muqdisho joogo saaxiibadeen ah aniga ma qaba in xildhibaanada koonfur galbeed ahaayeenba shaksiyan in dad dana gaar wato oo marahabaabinaya siyaasadda koonfur galbeed maadaama uu madaxweynihii raadiyey xilkii ugu sarreeyey marahabaabin socoto oo dad shisheeya ah ama dad ka dambeeyeen ka tirsan siyaasadda soomaaliya dadka ugu sareeyo oo lagu alqaadeynayo hamigii uu lahaa madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan in ay aheedaan aaminsanahay maahina ma aaminsani mooshin inuu ahaa kaas mana noqon karo mooshin mooshin sharcigiisu waxaa waaye lix iyo toban guddiyaa dhisan lix iyo tobankaas guddi in la hoos keeno waxaa haddana qaabilsan shaqadaas guddoomiyaha baarlamaanka in loo geeyo inta saxiixday mooshinka markaas kadib hadduu diido iyo hadduu aqbalaba markaas kadib saxaafada ay siin karaan annaga mooshinaan keenna xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka wax lama horkeenin oo dowlad goboleedkii koonfur galbeed cidnama imaanin idaacad wax laga sheego waxaan u aragnay marka dad aanan ahayn xildhibaanada koonfur galbeed inay yihiin aan u qaadanay annaga ilama aha xildhibaanada koonfur galbeed inay saas ku dhaqaaqayaan mudane xildhibaan waxaad ii sheegtay inay jiraan guddiyo uu leeyahay baarlamaanka koonfur galbeed lix iyo tobanka koon adig guddiyadaas jira guddigeed ka mid tahay aniga waxaan ahay guddoomiyaha guddiga caafimaadka ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shaqo aad iyo aada u weynna waa u qabanay dalka iyo dadkaba koonfur galbeed hadeertaan abaaro aada u baahsana ayaa ka jiro guddiga waxaan ka tirsanahay guddiga abaaraha qeybta caafimaadka iyo biyo dhaaminta wasaaradda caafimaadka hogaaminayso waxaa ku xigto wasaaradda macdanta iyo biyaha anigii oo ah guddoomiyihii guddiga caafimaadka ee baarlamaanka ka mid ah xildhibaanna uu ka mid yahay xildhibaan balaaga ka mid ah waxaa ka mid ah xildhibaanka oo xildhibaan ganey oo ah amniga xisaabsan marka aad iyo aadaan wada shaqayn u wadnaa aad iyo aad maanta loogu riyaaqo ummaddeena ayaan u hargamaynaa ayagoo baarlamaankii hadda uu fasax ku jiro ayaan waxaan samaynaynaa annaga in meeshaan ka aadi lahayn dadkeennii aan booqasho aadi lahayn inaan dadkeennii aan fasaxii aanan gelin aan dadkeena u shaqayno ilaa ay haddana aan u taagannahay koonfur galbeed
ma jirtaa inaad dabagal ku samaysaan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya qaabka ay u shaqayso qaabka ay uga hortagto marka ay dhacaan mashaakilaad dhinaca caafimaadka sida hadda shuban biyoodka ka jira magaalada baydhabo oo kale cisbitaalka aan ognahay in dadweynaha reer baydhabo inta isu tageen iyagii faleembadii iyo kanoolkii dadka lagu xidhay ay keenayaan marka dabagal ma ku samaysaa horta aad iyo aadaad u mahadsantaha waa su-aal aad iyo aad muhiim ah aniga anoo matalaya shacabka koonfur galbeed soomaaliya ayaan waxaan maanta xil saaran in aan u adeego shacabka wixii gaaray iyo waxaan gaarin maalintay bilaabatay dhibaatadan abaaraha xagga caafimaadka iyo xagga biyodhaaminta aad iyo aad aan ugu dhex jiray aan dhex shaqaynayay ninka ugu horreeya aan wacayna wuxuu ahaay wasiirka caafimaadka waxaan ka horeysta xagga daawada agaasimihii guud wasaaradda caafimaadka iyo agaasimihii isbitaalka igu xiray shirkii ugu horreeyay aan galnayna waxay isticmaaleen keedkii u yaalay isbitaalka looga tala galay masiibooyin hadday dhacaan in lagu badbaadiyay ayaa dadkii shuban biyoodka loo fasaxay meelo badan oo baqaar oo alaab ku jirtay waa looga baxshay dadkiyaa la jiifshay a d c daan raadinay inaan dadka jiifino waa inoo suurtageli waysay bayxaawan haddana qaar aan kolley raadinay tendhooyin aan soo qaadnay keedad badan oo yaalay oo u yaalay unisef iyo r c r c ayaan u dhacnay waa ka soo qaadnay agaasimaha isbitaalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda meel alla meeshay wax yaaleen way ka soo bixiyeen oo gobolka baay ka tirsanaa wasiirka caafimaadkana dowladda federaalka wixii uu ka heli kara wuu keenay aad iyo aadaan iskugu filanahay saan aaminsannahay laakiin ma gaarsiisana heerka maanta ay taagan tahay baasha tuulooyinkii degmooyinkii baay keligeed ma anfacdo wax yaalla maanta laakiin waxaa bakoole daawo u baahan waa waa loo qaaday shabeellaha hoose sidoo kale waa loo geeyey marka waa arrin aad iyo aad u leh laakiin way dadaashay wasaaradda caafimaadka aad iyo aaday u dadaashay wixii daawo yaallay keed ama ay hay-adaha ha hayaan ama dowladda federaal haysta aad iyo aaday ugu guntudeen ilaa haddana waa ku dhex jirnaa waxaan waxaan kusoo noqonaynaa dhanka mooshinka sharci ahaan imisa xildhibaan ayaa ka keeni karta mooshin madaxweynaha saddex meelood laba meel tirada baarlamaanka waa saddex meelood laba meel laba boqol iyo afartan iyo sagaal waaye saddex meelood laba meel waa in ay keentaa mooshinka mooshinkana qaabkiisa wuxuu yahay sharci sharciga wuxuu yahay ma dastuurka wax ku xusan mise waxaan annaga samaynayno dastuurka wuxuu ku xusan waafaqsan madaxweynaha waxa wax looga keeni karaa shaqo gudasho la-aan iyo faldambiyeed soo kula jiro ama ha ka galo dowladda ama ha ka galo shacabka laakiin ereyga ah mooshin waktigiisa mala taagan yahay haddana sharciga ku farayo waktiga aad keenaysa mooshinka waktigiisa ma yahay waa su-aasha waa maya annagoo ah xildhibaanadii koonfur galbeed iyo shacabkii koonfur galbeed iyo odayaashii koonfur galbeed iyo aqoon-yahanadii madaxweynaha waana soo hor istaagay wuxuuna weydiistay inuu hami leeyahay uu aadayo dowladda federaal rabo xilkiisa cod aqlibeed aan ku fasaxnay annaga annagoo baarlamaankii ah waxaa keenay marka haddeertan taas waa dareemaysaa inay xildhibaanada ahayn xildhibaanada way fasaxeen madaxweynaha laakiin waa dad siyaasad qaas ee leh dadka keenay arrintaas keenideedana xilligeeda maba ku aadanaba mooshin xilligeedana lama taagnaba xilli xasaasi ah marka hadda dhismo dawladeed xataa aniga ma qaba in la dhiso soomaaliya hadda sideedda bishaa la dooranaya u leeyahay ani ahaantay hadday tahay dawladdii hore in loo dhaafay ilaa masiibadan ka baxayso abaara iyadoo taagan mooshinaan keenna iyo dawladaan dhisaynaa iyo dalka laguma badbaadin karo haddii ay xildhibaano isu tagaan oo ay buuxiyaan kooramka loogu talagalay ee ah inay mooshin keenaan soo xaq uma laha
xaq way uleeyihiin xilliga ay keenayaan iyo xilliga ay samaynayaan mooshinka ay u baahan tahay in ay ku beegan tahay xilli munaasab ah xaquu u leeyahay inuu mooshin keeno ninka xildhibaanka xaquu u leeyahay inuu ka hadlo afkaartiisa laakiin xilligee waaye waa in las weydiiyaa xilli fasax lagu jiraa jira mooshin ma keeni kartaa xilli madaxweyne fasaxdaa jirta mooshin ma keeni kartaa waa maya marka siyaasadda in laisku qasamaha aniga xildhibaanka koonfur galbeedaan ahay meel mooshin lagu keeno moogi meel lagu sameeyo moogi in lay sheegaan leh aniga ama waa ogolaana ama waa diidaa inaan codka siiyo laakiin cid wax noo sheegtay ma leh marka ani ma aaminsan xildhibaanada koonfur galbeed in ay mooshin keeneen ma isleedahay waxay tirsanayaan dhaliil ah in dowladda koonfur galbeed ay gaabinayso sidaas darteedna ay rabaan in ay bedelaan maamulka hadda jiro si loo helo maamul hufan oo horsocda taas taley u baahan tahay dowladda koonfur galbeed meesha caalamka iyo shacabka koonfur galbeed waxay qabatay way ujeedaa waana la arkaa dhismaha ka jiro maalintii la dhisay iyo maanta heerka ay taagan tahay inta ciidan ay leedahay inta ay madaxtooyadeeda inta ay tahay waxyaalaha ay samaysay dhismaha wadooyinka ka socdo abaarihii loo gurmanaya dowladda iyo shacabka gacanta ishaysta isku gurmanaya marka marka aad leedahay dhaliil ama ay dowladda leedahay dowladda dhaliisheeda goormaa la samayn karaa ama la sheegi karaa marka aad ku sugan tahay koonfur galbeed koonfur galbeed adoon joogin dhaliil dowladda ma saari karta adaaba ka maqan adaaba ka maqan marka meelaa adig ka maqan tahay dhaliil ma keeni kartid mana samayn kartid laakiin marka aad joogto madaxweyneyaad hortiisaad istaagi kartaa aniga kula hadlayo dhowr maraa madaxweyneha is hor istaagnay saan iyo saan waa qalad saan iyo saan madaxweynahana waa ila saxay wuuna ila qabtay waxaa kamid ah sida gudiyada waxaa kamid ah sida miisaaniyaddii intii oo madaxweynaha miisku soo saaray waana la ansixiyey waana la qabtay marka waxyaala waxaa jirta miiska laiskula hadlo madaxweynaha haddaa hor istaagto waxaan waxaanad madaxweyne qalad ah waa toosinata sharcigaad u leedahay laakiin ma aha inaad hotel muqdisho ka tirsan adoo magacii hugan ama magacii lagugu kor sawir falash in lagu qaato dad ay ka hadlaan magacaaga ku hadlaan adiga sawirkii lagu gelsho oo la yidhaha xildhibaanada koonfur galbeed mooshin ay keeneen taas mooshin ma noqoto xasan sheekh lagama keenayo mooshin koonfur galbeed waa magaca laakiin meesha meesha yaa ka taliyo madaxweyne waxaa ka taliyo madaxweynihii federaalka koonfur galbeed imaw madaxweyne hor fadhiiso madaxweyne waxaan waxaana ku qaldan tahay hadduu sixi waayo markaas kadib waa loo dad badsanaya laakiin adoona madaxweynihii la hadlin inaad xagga iska fadhiisataa mooshinaan keenay kaas sharciga ma waafaqsano si guud markaa u fiirisa adika xildhibaan ahaan waxaad matashaa magacii shacabkaa ku hadlaysaa waxa aad xildhibaanka ku tahayna waa aragtida iyo dareenka shacabka xilligan waxaa jirta abaare aada u baahan ilaa hadda guddigii la magacaabay sidii la rabay uma howlgelin ka xildhibaan ahaan marka adoo arrintaa fiirinaya oo dhanka mooshinka kasoo tegaya misleedaa way gaabinaysaa si guud marka loo fiiriyo dowladda koonfur galbeed horta aad iyo aad aad u mahadsan tahay inta og intaan ogeen guddiga abaaraha shaqada u qabtay ma qaban xataa guddiga abaaraha qaranka runta markaan kaala hadlo koonfur galbeed koonfur galbeed waxay u istaagtay wasiiradeeda iyo xildhibaanadeeda iyo shacabkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo odayaasha iyo ganacsatada waxay u istaageen in ay samato bixiyaan koonfur galbeed dhibaatada haysato xagga shububiyoodka sida loogu dadaalay ama loo hakiyey inta ku dhimatay hadda koonfur galbeed marka la dhahay inta ku dhimatay meelaha kale oo hadda abaaraha ka dhaceen aad iyo aad aan annaga ugu yarnahay maxaa keenay gacmahaan isqabsanay annaga isku gurmanay guddiga abaaraha markii ugu horreysa bakoolay tageen ceel barday tageen ilaa meesha ay aadeen kulley idaacadahana waa ka aragteen telefishinada waa ka aragteen hadda shabeellaha hoosay joogaan bayna waxay ka qabteen waa ogtihiin hadda aniga kula hadlaya guddigaan ka tirsanahay shaqada aan wada har iyo habeen waa u taaganna inaan wax walba u qabanno bulshadeenna marka guddiga ma fadhiyaan aad iyo aad ay u shaqeeyaan howshina way socotaa ganacsatada aad iyo aad haddana uga qayb qaadatay guddi ay dhisteen maadaama ay ayaga yihiin dad ganacsato ah dowladdana aan ku milmi karin aad iyo aad ay shacabkooda wax ugu qabteen waxay ka mid yihiin guddigay ka mid yihiin koonfur galbeed waa dadkii dawladdii wax ka dhistay degaankina leh marka aad iyo aaday guddiga u shaqeeyeen gaabis wax ah ma jiro aad iyo aadaana gacmaha laiskugu qabsaday xildhibaane karumeerada oo bakool lagu tegay xerooyinka qaxootiga ee baydhabo lagu tegay iyo hatan hadda shabeellada hoose lagu maqaya nin gaajaysan ma sugi karaan maya waa marka la tegaayo meeshaas wax baa la waday xaqiiqda markaan kuu sheego daawo ha noqoto biyo ha noqdo wax caawin baa loo geeyey wixii kalena waa dabadeeda waa la daba taagan yahay guddiyaal hadda jiro bakool oo u aruuriyey raashin ha noqoto lagu sugo iyo biyo dhaamin wado baay waad aragtay wixii biyo la dhaaminaya daawo la keenayay xataa jaaliidaha ay ka qayb qaadanaya waa maqlaysay shabeellaha hoosena sidoo kale marka wax ay ku sugaan ama dadkii lagu caawiyo waxaa bixinayo shacabkii koonfur galbeed dawladdii koonfur galbeed annaga is caawinayno marka ma gaabis ma jiro shaqada way socotaa hadeerta xildhibaane daraad waxaa jiray wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano booqday tuulo deegaanada baydhabo ku agyaala ka mid ah masuubiyo la yidhahdo dadka deegaanka cod laga soo qabtay ama idaacadda maray lasoo xiriireen maalintaas laba maalin ka hor waxay noo sheegeen in soddon iyo laba qof ay ugu dhimatay wartaas adna dadkii tegayaa ka mid ahayd warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka amniga wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo wasiirka maaliyadda iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed konton iyo toddoba qof ayaa ku waxyeelooday tirada rasmiga ah ilaa hadda afka maamulka koonfur galbeed lagama hayo dadka deegaankan oo xaqiijinaya in soddon iyo laba qof ka badan ay ku dhimatay marka warkaasi xaqiiqada in laga sheega maxaa hor istaagay horta xaqiiqada markaan kuu sheego guddi waxaa jiro xagga caafimaadka aad iyo aad ugu qaabilsan xog aruurinta taasna inta ku dhimatay isbitaalka inta ku dhimatay tuulooyinka xogteeda waa la wadaa waana la aruurinaa waana saxaafaddana waa la siin doonaa laakiin haddii hadda aad tiraahdo idaacadda soddon iyo kow aad tuuladaas ka dhimatay maxay u qaadanayaan isla waktigii waxaa dhici karta hal bil hal bil iyo bar dad dhintay oo la aruuriyey in ay sheegayaana macquul ah laakiin xogta xaqiiqda waxaa iskale dawladda iskale in wasaaradda caafimaadka ay isbitaaladii la kaashato ay la kaashato deegaamadii waxay dhintay ay diiwaan geliso kadibna saxaafadda la siiyo laakiin kama dhihi karo intaasoo dadaa ku dhimatay ma laiskala boodi karo adoonan xaqiiqda haynin ilaan qofkii dhintay waa qoran yahay qofkii ka baxay inta soo gashay haddaan tirada igu dambeysa aan ogaa kun iyo afar boqolan ogaa hadda aniga isbitaalka keligiis oo ku timid shumanbiyoodkii iyadoo marayso hadda waa kasii badanta ilaa mar walba waa soo dhacayaan dhimasho waxaan ogaa ilaa lix ilaa toddobaan ogaa hadda way ka badnaan kartaa laakiin maxaa la iska rabaa xogti in laisla aruuriyo laakiin aniga ma aaminsanay in wax walbo oo dhaca ama wax walboon dhicin ilan dadka la wareysanaya ha ahaadaan dad duwaangelin duwaangelintaasna way socotaa wasaaradda caafimaadkana aga fadhinaa in ay soo gudbiso sida ugu dhaqsiyaha badan loona bandhigo shacabka iyo saxaafadaha sida ay u ogaadaan xaqiiqda jirto laakiin aniga waxaan aaminsanahay in aad iyo aada loo deeya tuuladaas masuubiyo waxaa ka dhacday arrin aanan caadi ahayn xaqiiqda marka laga hadlo warta haddaad aragto ama aada fiiriso biyo la cabi kara ma ahayn biyaha laysanay ahaayeen dadkiina marka dhibaataad u geysay laakiin insha allah hadda wacyigelin badan iyo aniga aan caawinaad badan aan wadno biyo loo geeyey tuulooyin kulo ku xeeranayo jiro musuubiyo kaligeed maaha dhibaatada ka taagan tahay marka sida dadkeenna marka annaga aan tageen meeqay u jirtaa waa soddon iyo dhowr kilomitr u jirtaa waana u gurmanay dawladdiyaa tagtay oo guurayso marka waxqabadka la wado iyo sida wax loo wado waxaa ka weyn inta nool in la badbaadsho inta dhimatay way dhimatay inta nool in la badbaadsho inta dhimatayna waa la duwaangelin duwaanka waa la gelinaya dawladdaa bixinaysa hadduu ilaah yidhahdo waqtiyada ugu soo dhow xildhibaane annaga usoo noqonaya dhanka mooshinka waxaa jira culays aada u fara badan oo kuu muujinaya in uu jiro olole ballaaran oo ay wadaan xildhibaan oo aan qarsoonayn tusaale ahaan beel ku kulantay magaalada gudaheeda oo lagu taageerayay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waxaa ka hadlay taliyaha qeybta booliska ee gobolka baay corneel mahad wuxuu mamnuucay inaan la qaban karin shir iyadoon lasoo wargelin saraakiisha amniga taas ma kuu muujinaysaa markuu jiro in caburin looga soo horjeeda mooshinka wallaahi horta sida sharciga ah qodobka dastuurka ku qoran asoona cidna u sheegin ninka shirgeli karaa waxaa la rabaa dastuurka in la akriyo sida sharciyada sharciga xaqiiqda ah waxyaalaha qaarkood aniga haddaan sharci iyo dastuur aanan ku dhaqmaynin dhibaatay leedahay dowladda federaalka sharciga u yaallo dastuurka kuma dhaqmin xaqiiqda markaan kaala hadlo sida waaqiciga aniga waa in aan runta ka sheegnaa xaqiiqda haddaan dalkeena iyo dadkeena u dhaaranay qodobka ku qoran dastuurka haddaanan la fiirin dhibkeeday leedahay ninka muwaadinka ah ama xildhibaanka ah ama shacabka ah ama weriyaha ah wuxuu xaq u leeyahay codkiisa inuu cabiro ninka fanaanka ah codkiisa inuu cabiro uu ku heeso ou ku jeedin karo uu shir jaraa-id ku qaban karo uu ku hadli karo cid caburin karta male cid loo sheegi karana male taas taas waa arrin qalad ah xaqiiqda markaan kaala hadlo ninka muwaadinka ah dastuurkaa farayo fanaanka weriyaha ninka siyaasiga ah ninka shacabka ah codkiisa xorta ah wuu ku hadli karaa dastuurkaa farayo eriga ah marka mooshin marka la yidhaahdo mooshinka xilliguu leh waqtiguna leh nimanka aada leedahay hadda niman baasha waa adag tahay aniga ma qabo inay adag tahay xildhibaan wuxuu ku kala baxaa hoolka shirarka ee baarlamaanka banaanka kumala baxa hadda baarlamaanka fasaxuu ku jiraa
baarlamaanka waxaa fasaxayo xeer hoosaadka ayay ku qoran tahay inta fasax u galayo mar horaan ahaynba fasax laakiin shaqo qaran oo jirtay inkastuu baarlamaankii federaalka la dhisayey annagan aan ka qayb qaadanayni aqalkii sare aan fasaxeeni aan geli lahayn waxaan ka hormarina in aan dhisno dowladdii federaalka aqalkii sare shaqadii markaan qabana kabedna wax noo dhiman wax yara bay ahayd intiiyaan fasaxi hadda ku galnay oo noo xeer hoosaadki nafarayaan ku galnay fasax marka fasaxan hadda aad aad gasheen markii doorashooyinkii dadbanaa ay dhacayeen ee aqalka hoose loogu tartamay koonfur galbeed fasax xilligiis kusoo aaday mu ahaa mise fasax arrintaa ay keentay ahaa maya fasax kusoo aaday ma aha fasax noogu qoran waa xeer hoosaadkeena inaan joornatoog fasax galayno joornatoog aan soo noqonayno waxa aan qoranayno waay xeer hoosaadka ayaad ku qoranaysaa waqtiga aada baxayso iyo waqtiga aad soo gelayso ninka kuu xerayo ninka kuu furayo halkii kal fadhi meequ furnaada wallaahi wuxuu furnaanayaa inta shaqada sida ay tahay inta shaqada ay tahay uu furnaan karaa waxay ku xiran tahay marka sida u shaqaynaysa annagoo fasax ah xeer hoosaadkeena farayo ayaa shaqa soo baxday fasaxii waan joojinay shaqadii aan qabanay shaqadii markaan qabanay kabacdina weli madaxweynahan waxaan ka codsannay maadaama fasax aan nahay dowladdii dhismaheeda socdo in aan annaga joogno annaga codsanayba fasax nala gelin karin madaxweynaha waa naga qaatay shaqaa soo baxdayba in aan ansixinayna annaga aqalkii sare meeqa bilooda fasaxeeda wallaahi marba siyaa ku qoran meelna laba bilooda ku qoran meerna siddeed bilooda ku qoran meer afar bilooda ku qoran marba si weeye fasax ma dhamaatay marka labadii bilood ma ma dhammaan weli sideeda bilood oo fasax aan ku jirnaa hadda socoto marka goorma waa la qaban doonaa kalfadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka koonfur galbeed marka uu fasax noo dhammaado marka uu fasax noo dhammaado ay ku eran tahay haddana ima hor yaallo laakiin xilliga fasaxa uu noo dhammaado ayay shaqada bilaabanaysaa hadduu ilaahay idmo okay ugu dambeyntii xildhibaan baraf maadaama intaanoo dhibaataa ee arlada ka jirto qof rugcadaa siyaasadeedna aad tahay muddo kusoo dhex jiray siyaasadda maantana aad tahay guddoomiyihii guddiga caafimaadka dhibaatooyin adagna ay dalka ka jiraan jilaal dheer dad abaara ay haysato siyaasad weli laysku wada dhegan yahay oo oo dhinac aan u dhicin oo ay doorashadii madaxweyne dhici doonto si guud markaa u fiiriso dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeedna adoo iigu daray ma is leedahay siyaasadda soomaaliya waxay haysaa tubtii loogu talagalay oo oo rajo fiican iyo dadiilo fiican ummadda soomaaliyeed ma usoo muuqataa wallahi horta niyow lagama quusto hidaayada ilaahay lagama quusto wax walbo oo la dhisayo dhibaatadaay leedahay meesha aan ka nimid iyo meesha aan maanta taagannahay kumeel gaaraan ahayn dhibaataana haysatay maanta waa ka baxna kumeel gaarkii afar sanaa soo dhammaatay dhibaato badanaa laga wax badanaa laga faa'iiday corruption badanaa dhacay dhibaatooyin badanaa loo geysta ciidamadii waxyaala badan ciidamada qalabka sida xaquuqdooda oo dhan ma helin dadka ugu dhibka badnaa u ahaa iska dhaaf dhallinyaradeenna shaqola'aanta afartaas sano waxaa laga laga bartay waxaan aaminsannahay haddeertaan dowladda dhalan doonto in ay waaye aragnimo ku qaadan doonto xagga ciidamada qalabka sidii loo badin doono tookadan lagana dhigi doono baarlamaanka in laga ansixiyo miisaaniyadooda siday rajadooda u fiicnaatay ciidamada in u hantaan amniga guud ee soomaaliya ay u hantaan marka waxaan aaminsanahay siyaasadda meesha ugu ficnay hadda inay marayso oo aadna siddeed iyo toban musharax weli ma dhicin siddeed iyo toban musharax haddaan been haddaan hadda afar labaatan ani siddeed toban musharax ayagoo shubaynan ogaa waa xirantay laleeyahay afar iyo labaatan musharax hadda isku xiran weli kama dhicin soomaaliya intaas inay ku tartanto maanta khudbadooda waa dhegaysanayay waxyaala badanaa laga faa'iidaa haddaan la dooran xataa waxaa laga helayaa cod ninka siyaasiga ah waxqabadkiisa muxuu gelayaa rikoor warqadihii uu qaybiyey baarlamaanka wax badan ay cogtana waxyaalo badan waaye awalna waxaa doortay wax yar bay ahaayeen haddana maanta waxay taagan tahay in loo qaybiyo form uuna soo istaaga foomkii laga aqristo wuxuu yidhi iyo waxaa meesha ku qoran marka siyaasadda soomaaliya maanta waxaan ka leenahay rajo aad iyo aad u weyn midda koonfur galbeedaan ka hadlayaa odayaasha iyo shacabka koonfur galbeed siyaasadda in aan xoogaa hadday fahamsan yihiin iyo haddayn fahamsan inaan isbar dhigdhigo marxalad walba waa imaadaa madaxweyne mar ay dooranayaan jirto xaalad jirto shacab mar ay dooranayaan odayaal mar xildhibaano ay dooranayaan laakiin waxa ugu weyn waxaa marba xildhibaano haddii loo dhaariyo dalka kormeerka madaxweynaha wasiirada dabagalka dowladda waxaa iskale baarlamaanka erey hadda waxaan maqlayay idaacadda uu ka yidhi nin oday ah oon aada u aqaano aadna aan u xushmeeyo oo aad macnaha aan ula yaabay annaga haddaan nahay waa taage madaxweynaha waa la taageera sharciga annagaaba taageeraynaba waa sharci in waktiga mooshinka la keenay iyo waktiga ay ka hadlaya inaysan jirinba ee xildhibaanada koonfur gale ahayn aan aaminsanahayba aniga laakiin inuu xildhibaankii soo istaago annaga dhan nuskan qabto oo yidhaha annaga madaxweynehan taageersannahay xildhibaanada ma dooran annagaa dooranay mana ka hadli karaan xildhibaan mariidkana waa qalad xildhibaanka sharciga uu leeyahy inuu mooshin keeno sharciga uu leeyahy inuu madaxweynaha la xisaabtamo sharciga uu leeyahy inuu madaxweyne doorto marka taas ha laga tanaasulo hana laga digtoonaado xildhibaanada in gaf looga geysto idaacadaha marna wuxuu u hadlay asoo dowladda toosinayo marna wuxuu u hadlay asoo dowladda gaf loo geysta ka hadlayo niman walaalaheen ah kolleyba aan aaminsanahay websaytyada qaarkood inay tahaan umalaynaa idaale inay tahaan umalaynaa aan ka arkay in ay leeyihin shalay iyo maanta daydin ereygaasee loo isticmaali karaa nin xildhibaan ah shaksiyan looga geysto gaf waay taas waa in laga digtoonaadaa ninkan xildhibaanka ah xillina dowlad buu toosinayaa xillina dowladdiyu ilaalinaya ilaalin dowlad wa xildhibaanka loogu talagalay inuu sharciga asaa ilaaliyo marka in la yidhaaho shalay i maanta aniga shalay dowladda inaan toosiyaanu mid mooshinaan keenay maantana dowladda inaan difaacan diyaar u ah ilaan qalad haddii dowladda loogu jiro waa inaan dowladda qaladaa loogu jiro aan dhaha hadday dowladda qalad ku jirtana inaan dhaha dowladda qaladaa ku jirta aan saxo laakiin shalay maanta maa liiley ani taas qaladaan u aragnaa websaytyada taas gabkaas shaksiyanka ah weli shaksiyanka ah aada iyo aadaan macnaha agadigaynaa in ay iska ilaaliyaan ma fiicno annaga xildhibaanadoodaan nahay waynala hadli karaan war arrintaanaan aragnay arrintaan maxaa ka leedihiin shalay maanta shalay saasaad tiri maantana saasaad tiri waa ka qancinayaa shalay waxaan u idhi dowladda aan u arkay in ay arrintaan qaldanta toosinaan ugu geeyey mooshinka lagu sheega horta dagaal ma aha xabadna ma aha dhibaato dad wax u keenaya cudurna ma aha moosin waa toosin dowladd wax lagu toosiyo waa hadday dowladda toosiso arrintii dowladda waa lala shaqaynaya hadday dowladdii toosin waysana waa la toosinaya dowladda waa qasab baarlamaankaa shaqo ku leh una degan tahay dowladda markay saxan tahay in la qasana baarlamaanka yeeli maayo dowladda way saxan tahay waana shaqaynaysaa ku adkaysanaya baarlamaanka codaan lagu kala baxaya marka ha laga digtoonaado saxaafadda qaybta weli websaytyada websaytekan idaale websayte aad aan u daawacanna waaye laakiin ereygan uu sameeyey erey raaligelin u baahan waayo aad iyo aadna u qaldan shalay iyo maanta suurtagal maaha ninka xildhibaanka xaq buu leeyahay inuu mooshin keeno oo ka hadla dhibaatada jirto wasiiradu waa qaldan yihiin madaxweynaha waa saan qalad waaye inuu yidhaha xaqa u leeyahay hadday saxan yihiinna waa saxan yihiin inuu yidhaha leeyahay shalay hadduu yidhi maanta yidhi taas waxaan u aragnaa gaf marka taasaan aad iyo aad macnaha idaacadda idaacadaha qaarkood aad iyo aad ay u shaqeeyaan websaytyadana aad iyo aad ay u shaqeeyaan laakiin qaladaadkaas oo kaleo xagga saxaafadda xoogaa in laga ilaaliyo ku rontahay intaasan kusoo gabagabaynaya